inkastoo ay degan tahay xaaladda deegaanada galbeed ee gobolka mudug oo dhowaan ay ka dhaceen dagaallo u dhexeeya laba maleeshiya beeleed haddana waxaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka ka socda kulamo ay yeelanayaan qaar ka mida waxgaradka iyo mas-uuliyiinta maamulada galmudug iyo puntland kuwa oo lagu doonayo in xal waara looga gaaro xaaladda deegaanada galbeedka gobolka oo ay kusoo laalaabteen colaad taa oo sababtay dhimashada in ka badan sodomeeyo ruux iyo dhaawaca tiro kale waxaana mas-uuliyiinta labada dhinac iyo duqeyda dhaqanka ay gorfaynayaan sidii xal waara looga gaari lahaa xiisadaha soo laalaabtay ee ka jira galbeedka gobolka kulan maantay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka ay ku yeesheen qaar ka mida waxgaradka gobolka mudug deegaanada puntland ayaa waxa ay ka soo saareen baaq nabadeed oo ku aadan sidii xal waare looga gaari lahaa xiisada deegaanada galbeedka gobolka taa oo u dhexaysa laba maleeshiya beeleed suldaan cabdiqani qorane oo ka mida waxgaradkii ka qayb galay kulanka ayaa baaq nabadeed u diraya dhinacyada ku dagaalamaya galbeedka gobolka
waxaan ka tacsiyeynaynaa khasaarihii naf iyo maalba lahaa ee soo kala gaaray walaalaha dirirtu dhex martay dagaalkaas oo ah dakhar ku dhacay nabaddii gobolka mudug ee muddooyinkan dambe lagu nastay laguna helay deganaansho iyo guulo nabad ku wada noolaansho iyo isdhexgal bulsho ah labo waxaan cod dheer ugu baaqaynaa beelaha walaalaheen ah ee ku dagaalamaya galbeedka gobolka mudug in ay nabadda exsadaan joojiyaan colaadda si shuruud la'aan ah dhiigga xurmada leh ee ay iska daadinayaanna ilaahay uga cabsadaan khilaafka jirana ay ku xalliyaan wadahadal isqancin iyo isu tanaasul annagu xasuusinaynaa nusuusta kitaabka iyo sunnada ay ka mid yihiin axaadiista nebiga salawaatuullahi wasalaamu calayhi iyo alle hadalkiisa dembi walba alle wuxuu mudan yahay inuu dhaafo marka laga reebo qof mushriknimo ku dhintay ma ogiye ama qof mu'min ah oo mu'min kale si ulakaca u dilay lambar saddex waxaan taageeraynaa wadahadallada nabadeed ee u socda odayaasha iyo waxgaradka labada beelood annagoo ku talinayna in shuruud la'aan iyo wadajir lagu aqbalo go'aannada ay isla gaaraan lambar afar waxaan ka mahadnaqaynaa dadaaladii ay labada maamul ee puntland iyo galmudug ku xakameeyeen dagaaladii kal hore dhex maray labada beelood waxaan sidoo kale bogaadinaynaa dadaallada ay labada maamul hadda ka dhex wadaan labada beelood annagoo ku ta'kiidinayna sii xoojinta gudashada waajibka ammaano ee ka saaran nabadda iyo badqabka beelaha ay xukumaan iskana sii saaraan xil dowladnimo oo dheeri ah sidii dagaalkan loo soo afjari lahaa sida ugu dhaqsaha badan si loo xoojiyo taabagalna ay u noqdaan dadaallada nabadeed ee socda waxaan qurba joogta iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed ee aan dabka dagaalkaas uusan ku baxaynin ugu baaqaynaa inay nabadda u hiiliyaan qaybna ka noqdaan xalka iyo dadaallada nabadeed ee socda aysanna gacan ka geysan badashada geerida iyo guuldarrada colaadda lambar lix waxaan ugu baaqaynaa waxgaradka beelaha kale ee ay dhaliyada iyo odwadaagta yihiin beelaha diriray gaar ahaan odayaasha dhaqanka culamaauddiinka iyo waxgaradka kale inay wax kasta oo qaali ah u huraan joojinta dagaalkan oo haddii uu sii socdo garaafan kara dad dal diin iyo dunyo intaba waxaan ku dhiirigelinaynaa dhinacyada oo dhan inay dhexda u xirtaan sidii lagu gaari lahaa nabad waarta oo u dhaxaysa dadka walaalaha ah ee ku nool gobolka mudug lambar toddoba waxaan ogeysiinaynaa dadka soomaaliyeed inaan sii wadi doonno heeganna u nahay daminta dabka colaadeed ee baxaya iyo xal u helidda dhibaatadan ilaa laga gaarayo nabad waarta oo loo dhanya lambar sideed guud ahaan deegaanada kale ee dadka dad soomaaliyeed ay ku dhex marayso dirir iyo dagaal sokeeye sida degmada tawfiiq deegaanka afbarwaaqo ceerigaabo dacawaley maamul goboleedka hirshabeelle iyo goobaha la midka ah waxaan ugu baaqaynaa dadkeennaas inay dirirtooda nabad ku beddeshaan noloshana isugu hiiliyaan ee aysan geeri gablan iyo guri ba'ay dambe isugu noqon suldaan maxamed cilmi shirwac oo ka mida salaadiinta waqooyiga magaalada gaalkacyo ee puntland ayaa dhinacyada ka dalbaday joojinta dagaalada ku soo laalaabtay galbeedka gobolka waxaan aad u jeclaanaynaa aada u jecelahay in la tixgeliyo sida ay noo noo danqatay arintaas aan uga daqnanana in ay uga daqnadaan bulshaweynta soomaaliyeed tan meelaha dagaalku ka dhacayo sida tan mudug oo kale aan waxbana lala harin diinta islaamka allah nagu
si kastaba ha ahaatee dadaalada ay wadaan duqayda dhaqanka iyo mas-uuliyiinta maamulada galmudug iyo puntland ayaa lagu doonayaa daminta xiisada galbeedka waxaana mas-uuliyiinta labada dhinac ay gorfeynayaan sidii xal waare looga gaari lahaa xiisadaha kusoo laalaabtay galbeedka gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo